bismillahi raxmaan raxiim waxaa arrin laga xumaada ah in degmadooda jirwaacda naseexo deegaankii hore loogu yiqiinay silga amerikaanka agagaarkiisa tacadiyaad isugu jira dil iyo dhaawac loogu geystay dad rayid ah oo deegaankaas degan arinkaas waxaa sameeyey oo falkaas sameeyey waxaa weeye waa boliiska soomaaliyeed dadkay u geystayna waa dad masaakiina deegaankaas deganaa muddo labaatan sano soddon sano meeshaa deganaa waa markii labaad ee arintan ay dhacdo waxaana arintan geystay taliyaha boliiska gobolka banaadir saadiq john iyo taliyaha qeybta galbeed gaashaanle sare qaasim waxaa intaas dheer in markii dadka lagu dilay ninna waa lagu dilay shan kalena waa lagu dhaawacay isbitaalka madiine ayuu dhaawacooda yaallaa waxaa intaas dheer oo foolxumo ah haddana in guryahoodii cagafcagafi loo keensaday oo la jijibinayo hadda wakhtigan xaadirka oo aan hadlayo loona burburinayo in dad kaleeto oo ay laaluush laga qaatay sida deegaanka dadka degan ay noo sheegeen la raba in si xooga loogu baneeyo arintan ma aha arin ugaba hadda cusub ma aha waa arin hore loogu sameeyey isla deegaanka banaanbaxyo ayaa ka dhacay meeshaas dad badana lagu dilay sidaasoo kaleeto ilaa sagaal ruux baa hadda kahor lagu dilay iska horimaadkaas oo meesha ka dhacay waxaan ugu tagnay arinkan si yani yani loo dejiyey ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre amar buuna ka soo saaray oo uu siiyey taliyaha booliiska jenaraal bashiir una sheegay in dadka deegaankaas degan ee rayidka ah ee muddadaas deganaa ilaa sharci laga soo saaraya meeshooda ay deganaadaan waxaa jiro qoraallo muujinayo madaxdii dowladihii hore dowladdii hore iyo guddoomiyaashii gobolka banaadir soomare ay qoreen oo ay leeyihiin dhulkaas waa dhul ay dowladdu leedahay haddii la sharciyeynayana waxaa xaq u leh in loo sharciyeeyo dadka hadda deegaanka degan oo muddo labaatan sanaa deganay haddaba waa markii labaad oo arrintan ay dhacayso waxaan rabnaa inaan xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu hogaaminayo iyo madaxweyne farmaajo aan u sheegno in aan dagaal hor leh ummadda dadka masaakiintana aan la barakicinin cadowtinimo hor lehna aan la abuurin dadkana deegaankooda ay deganaayeen si sharciga aan waafaqsanayn aan looga barakicinin waxaan kolleyto arintan la wadaagi doonaa sidaas si lamid ah cid walboo ay khusayso waana nasiib daro maanta in yacni qof mas-uul ah uu haweysanayo qof kaleeto walaalkiisa oo maskiina oo deegaankaa deganaa muddo labaatan sanaa in looga barakiciyo si uu asaga daare dhaadheer uga dhisto arintaas arin la aqbalaya ma aha waxaan rabnaa dowladda inay arinkaas farigashato oo ay wax ka qabato dadkii meeshaas ku dhintay iyo kuwa dhaawaca ahne mas-uuliyaddeeda ciddii lahaa meel lagu sheego waxaa moodaa arinkan inuu soo noqnoqonayo waxaan isku daynay anaga annagoo xildhibaanaha in si maslaxada lagu dhammeeyo dil iyo dhimasho ayaa horey uga dhacay waa markii labaad ay dhacayso wax laga xumaado waaye arintii haddii ra-iisul wasaaraha markii uu bixiya hadduusan shaqaynaynin iyo haddii dad ka hooseeyo oo dad kale u shaqaynaya howshan ay wataan ayadana in la kala caddeeyaa loo baahan yahay laakiin waa cambaareynayna falkaas ma aha arin aan ka sugaynay ciidanka boliiska soomaaliyeed inuu saas wax u maareeyo waxaan aaminsanahay taliyaha boliiska soomaaliyeed inuu yahay nin mas-uul ah sharciyaddana ku dhaqmo laakiin nasiib darra dadka ka hooseeyo inay yacni si aan sharciga ahayn waafaqsanayn inay u sameynayaan arrimo aan sharciga waafaqsanayn oo qaladaad ah inay sameynayaan ayaa muuqato marka waxaan rabnaa arintaas arrin la isaga hari doona ma aha waxaan usoo jeedinaynaa xukuumadda iyo in cid walboo mas-uuliyada oo arintaas ay saameyn ku leedahay ama mas-uuliyaddeeda leh in arrinkaas sida ugu dhaqsaha badan leh wax looga qabto waxaa kaleeton ugu baaqaynaa gaar ahaan aniga shaksiyan waxaan uga baaqayaa anigoo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka waxaan ugu baaqayaa in la joojiyo dumiska iyo cagafcagafka meesha yaalana oo guryaha lagu baabi'inayo oo lagu banaysanayana in la joojiyo